bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidyaal hamiin baylaa ka dhowaada warkeen qodobada isinka dheegi doontanna weyba kumidaha sharlunku ka hadalaya dhismo maamul goboleed hirshabeelle iyo ka furumi magaalada jowhara wasaaradda awqaaftay diinta xukuumadda soomaaliya laka eeday magacowyeen samaykii hirshabeelle xaalada deegaanka xeraala iyo geedka deganay tukureed markii muddooyinkan meel laysku dhihaayeen dagaal beeleedin dhexeeya ahlu sunnay galmudooga israsaaseen ku dhiidii magaalada muqdisho khasaare dhaleydya taraam iyo ordagan oo dhexdhexaadyaha ay muranka wadamada khaliijka ra-iisul wasaaraha britain teresman iyo sheegdeen tiye bedeli doonta xeerarka xuquuqdud aadanaha iyo weliba tuma i lama qof oo ka dhamatay weerar ku dhiitay raanga
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiinamo dhugunsadayaal arbaace u khamiisnaha galahayda taaragdan iyo ka eedanta toddobada beri lixaad juun sanadka lamada kun tumiyo toddobadahana soo bahayana qodobadii warkaan koobanaan haddana ka dhowaada yogiyo bisanga sheerlanku ka hadlaya dhismo maamul goboleedka hirshabeelle iyo geeka ka furubay magaalada jowhara faahfaahinta warkan way baninhaye bashiir cabdulaahi ismaana magaalada jowhar ee xarunta maamul goboleedka hirshabeelle shirkan ka furmay waxaa ka qayb galaya wasiirada arrimaha gudaha u qaabilsan maamul goboleedyada shirkan ka furmay magaalada jowhar ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid a dadkii kasoo qayb galay ugu horreyntii waxaa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe aada ayaan ugu faraxsanahay maanta inuu ka furmo shirkii hannaanka qaran ee wadajir caasimadda hirshabeelle aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan leeha ku soo dhowaada caasimadda hirshabeelle waad mahadsan tihiin xaqiiqdii farxad weyn ay noo tahay annagu waxaan ahaynay maamullada dalka ka jiro yaraankoodii aan ahayn xaqiiqdii waxaan isleenahay wax badan oo walaalihiin howl hoy qabteena idinkana idiin taallo inaad qabatiin waa dadaasheenna waa nagu jirtaa xaqiiqdii sidaad wada og tihiinba annagoo maalmo dhisan oo maam maalmo ou jira maamulka hirshabeelle ayaan doorashooyinkii la galay ee dalka guud ahaan xildhibaanadii federaalka halkan laga doortay hadday aqal sare tahay hadday tahay qolihii shacabka waxay ku timidna isku duubni iyo dadaalay aheeday xaqiiqdii maamulka wuxuu ahay maamul maalmo jiro waxaan rabaa marka inaan idaahdo kusoo dhawaada caasimadda hirshabeelle wasiira dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay shirka ka furmay magaalada jowhar ee xarunta maamul goboleed hirshabeelle walaalayaal sida aada la socotaan shirkan waa shirkii toddobaad ee madasha wadajir lagu talagalay in lagu dhiso ama lagu dardargeliyo daadejinta nidaamyada ama dowladaha hoose sidaad ogtihiin dowladdeenna cusub waxaa u ah waxaan ku dheg u ah nabad iyo nolol nabad iyo nolol macnaheedu waxaa waaye waa in la helo amnigii gobollaa jira ku guulaystay oo ay mudan tahay in lagu ammaano oo wakhti geliyey horumarna ku gaaray gobolladaas waxaa ka mid a somalilan iyo maamulada puntland ma fadhiyaan maanta halkan sababtoo ah waxaa waaye shaqooyinkoodii ku mashquul yihiin xoogaa way naga hormareen way idinka hormareen adikna waxaa la rabaa inaad inta tiigsataan oo ka daba tagtaan aada adikuna dhaaftaan insha allah markiina ama wada tartantaan marka si aan u helno khibrad isweydaarsi aan soo u soo aragno waxa ay ka faa'iideen daadejinta maamullada bashiir cabdullahi cusmaan raadi warsan balasweyne dhinaga kalena isla wararkii hirshabeelle wasaaradda awqaaftay diinta xukuumadda soomaaliya wayba eedeydaya hirshabeelle bagacawka iyo miilasanka sameeytee waa kuwa maxamed ibraahim jimcaale oo faafahinta warkanin haya digreeto ay soo saartay wasaaradda dastuurka iyo federaalka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxaa digreetadaasi lagu dhaleeceeyey magacaabis ay samaysay wasaaradda diinta iyo awqaafta dowladda federaalka soomaaliya taas oo ay ku magacaawday gudoomiyaha maxkamadda gobolka hiiraan iyo weliba garsoorayaal ka shaqeynaya maxkamadda gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka hirshabeelle wasaaradda dowladda federaalk soomaaliya ee diinta iyo awqaafta ayaa magacaabidaasi sameysay waxaana durbaba kasoo horjeestay wasaaradda dastuurka iyo federaalka dowlad goboleedka hirshabeelle oo sheegtay in arrinkaasi wax kama jiraan ay tahay wasaaradda diinta iyo awqaaftana aysan magacaabi karin maamulna aysan u magacaabi karin gobolka hiiraan wasaaradda dastuurka ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in dowladda federaalk soomaaliya ay faraha iskagala baxdo arrimaha hirshabeelle garsoorka la magacaabayna uu yahay mid aan waxba ka jirin islamarkaana iyagu ay qusayso in ay magacaabaan garsoor iyo weliba maamulka oo dhan oo go-aanka hirshabeelle uu ka go-o wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka iyo federaalka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa digreetadani soo saaray waxaana uu ku eedeeyey wasaaradda diinta iyo awqaafta dowladda federaalk soomaaliya in ay baalmartay arrimihii ay saxiixdeen dowlad goboleedyada iyo weliba federaalka soomaaliya maxamed ibraahim radio warson jowhar israsaaseyn khasaaro dhaliidiya ku dhiigeeka magaalada muqdisho faafahinta warkan maxamed bashiir yanin haya la xaqiijiyey saddex ruux ayaa waxyeelo ay kasoo gaartay kadib markii koox hubeysan ay weerar kusoo qaadeen goobta boonti ay ku lahaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee soomaaliya oo ku taalla isooyka carowiidka ee magaalada caasimada ee muqdisho sugiyaal ayaa sheegay in la askri ay geeriyoodeen waxaana sidoo kale la sheegay inuu dhaawac soo gaaray mid ka mid ahaa dadkii ka dhawaa halkii rasaaseyntu ay ka dhacday waxa uu sheegay in saacado ay rasaaseyntu ay dhex maraysay ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya oo goobta ku sugnaa iyo dableyda uu weerarka kusoo qaatay wuxuuna sheegay in dawaqa rasaasta ay keentay in ay joogsadaan socodka gaadiidka iyo ganacsiga suuska carawiidka ee magaalada caasimada ee muqdisho goobjooga ka dhawaa halka ay wax ka dhaceen uu sheegay idaacadda warsan ee xarunteeda magaalada caasimada ee muqdisho goobtaay wax ka dhaceen ayaa waxaa soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa xasriinta caasimada kuwaasoo howlgallo ka sameeyey nuwaaxiga halkay ka dhaceen iyagoo la sheegay inay goobta ka qaadeen dhaawaca askari ka tirsan askartii goobta lagu soo weeraray oo la sheegay inay u qaadeen kamid isbitaalada magaalada caasimada ee muqdisho laamaha ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaan weli ka hadlin israsaaseynta maanta ka dhacday isgoyska carwiidka ee gobolka banaadir maxamed bashiir xasan idaacadda warsan muqdisho meeli warkaasi inbuu koo yahay dhuguunsidayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo madaxweynaha maraykanka donald trump iyo teleefoonka kala xiriiray boqorka dalka sacuudiya siison kula hadala khilaafka shal dhexgalay wadamada khaliijka kuriyeed markii dhowr dowladoodii xiriirkan jiraan dowladda qatar iyo ka eedayan anti argagaxiso taageeraasa donald trump iyo horeen taageri tallaabadii sacuudiga iyo saaxiibadii kaleeda ku qaadeen dalka qatar sarkaal maraykan ee wakaalada wararka ee sacuudin sheegay intii fariinta trump yahayti intii midnimada gobolka iyo muhiimada la dagaalanka afkaarta xag jirka iyo maalgelinta argagixisada trump iyo kool hore sheegay mas-uuliyadda cadaadiska ku dhanka qatar antiya sababaasa go-dan iyo galaasa dalkaasa trump iyo qoraal usa twitter shayaha dhaki wayba uusa ka sheegay intii xilligii usa booqashada kamaraayo bariga dhexe uu saacaday antianjar korna id maalgeliyaasa fikrado xagjirnimada hogaamiyaalka gobolkan iyo farta ka fiiqeen dowladda qatar balse manka cadee maraykanka lanku ka armayo iyo dhammaan dhiniyada iyo arrintan qusayta lawada xiriireen ooyo iska dayan anti la xali murunkan dhexeeya wadamada xulafada le ee maraykanka waaxda gaashaandhigga maraykanka iyo qadaranka kuma hadnagdee martigelinta saldhigidka milatariyan kubing ee ciidamada irka maraykanka ee bariga dhexe dhowr wadan iyo isniintii lahdhaafi ee xiriirka jaran dalka qatar haana soo xitaa hakeen duulimaadyadii dhinaga hawada ee dalalkan kula dhexayay dalkaas qatar dhinac kaleed madaxweynaha turkiga rajab tayib ordogan iyo sheegay intii xasaaradda ku dhex dhalatay wadamadan lankaxalii korna go-doomin iyo xayiraada wasiirka arrimo banaanka ee sacuudiga iyo qadaranka baaqi intii xiriirkan jarta kooxda falastiiniyiinta ee xamaas iyo kooxda iqwaanul muslimiinta ee dalka masar weybua hadiya fadaasa intii xayiraadyada lagu qaada ra-iisul wasaaraha britain theresa may ayaa sheegtay intiiya bedeli doontaa xeerarka xuquuqda aadanaha hadiya hor surmaana walku qobdowka dadkalankuka shakiyo sinya argagixisada ra-iisul wasaaraha ayaa sheegtay intiiya sahli doontaa inti la musaafuriy dadkalankuka shakiyo argagixisada waaniya ku hor surumi doonta xoriyadda iyo dhaqdhaqaaqa haan halista kee hadda ammaanka iyo haray maalmooyinta dambeeyan ee ololo doorasho guud gureed marka iyo weeraro ku dhiyan magaalooyinka london iyo manchester xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga talada haya ka dhaliireen aantoose qarashaadkae ku dhumi booliiska ra-iisul wasaaraha britain bilaamay talaka magacow teresman oo ku hadalaasi weerarkii london kureed iyo sheegday dulqaadkii intii uusa dhammaaday la dagaalanka argagaxsadan iyo sheegday intiin baahanyi walku bedelowa aan ka dambayntiina dhugunsadayaal weeraro mantaane ayaa la ka qaaday baarlamaanka iiraan ee qabraga aasaasihii iiraana oo ka yaala caasimada tayraana wayba la xaqiijiyay intii laaya hadiyo ka amuudeen daddeerayantum ilama qof weerarkaasa weerarkan baarlamaanka kudhi iyo la sheegay intii laha gebagabeeyo ooyo jiraan weeraro sheegayaan warar sheegahayaan anti dad afduublanka haysidii guda baarlamaanka qof isqarxiya la sheegay intuusa ka dhammadii weerarka kudhi dhismo ka yaala qabraga kooxda lamaga batay dowladda islaamiga iyo sheegatay mas-uuliyadda weerarkan oo haddii oo haddii la xaqiijiyona nagada doona weerarkiin ka horeeya oo kooxda yaa ka qaaday iiraana kooxdan iyo baro bulshada ha dhigtay muuqaal iyo ka sheegday intiye antiyo duubeen dagaalyahanadiyo oo ka jaran gudo baarlamaanka wakaalada wararka ee iiraan iyo sheegday intii ka kumid e dadkii weerarka ha qaadi uus isqarxi kan kalena hoogaga ammaanka iiraan iyo dilaana dhowr qof iyo booqash ahaanka rogeen meelo qabuurte oo weerarka kudhiiyo wayba ku dhaladay dhaawacya warkii hamiina madhugunsadayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo kula dareer tagna surunkunganinkeegi warkaano shuur ismaaciil axmed ee sinsaarti waanadsinla dareer siyaasi bilaal hilaalna farsameeyay dhugunsadayaal inti warkanka lamid ereedanka kulmaana sidaas iyo nabadgelyo